إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada ah warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad habeenimadan ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa saacadaha soo socda baahinaysa qaybta saddexaad ee taxanaha batroolka soomaaliya hanti baylah ah oo lakala boobayo dowladda federaalka ayaa sheegtay inay ku howlan tahay soo saarista lacag shilin soomaali ah oo cusub xoogsatada ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in dad ajaanib ah ay la wareegeen shaqooyinkii ay qaban jireen xildhibaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay colaadbeeleed ka horinayaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid ah mucaaradka dowladda federaalka ayaa uga digay xasan sheekh maxmuud iibinta dhulka caamka ah kanaalka alkataa'ib al akhbaariyah ayaa soo saaray qaybta afari labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga bixiyey deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo fidsan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa saacadaha soo socda baahinaysa qaybta saddexaad ee taxanaha batroolka soomaaliya hanti baylah ah oo lakala boobayo faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaaraa maxamed daahir iyadoo labadii xalqo ee horey looga soo hadlay shidaalka iyo muhiimadiisa iyo boobka ay reer galbeedka ku hayaan shidaalka ku jira wadamada muslimiinta siiba carabta ayaa waxa ay qaybtan saddexaad ee caawa la baahin doono ay diiradda saaraysaa shidaalka soomaaliya qaybo ka mid ah xalqadan ayaa soo bandhigi doonta xogo badan oo dahsoonaa oo ku aadan shidaalka soomaaliya waxaana iyadoo maqal iyo muuqaal ah aad kaga bogan doontaan caawa halka ay dhegaystayaasheena gaarka ah ula socda idaacaddana ay ku dhagaysan doonaan barnaamijka dhuuxa waraysyada insha allah dowladda federaalka ayaa sheegtay inay ku howlan tahay soo saarista lacag shilin soomaali ah oo cusub tafaasiil ku aadan warkan waxaa soo jeedinaya farxaan cali iyadoo muddooyinkii dambe dabargo' xoogan uu ku socday lacagta shilinka soomaaliga dhanka kalena ay soo badanayaan isticmaalka lacagaha qalad sida doolarka maraykanka ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in wasiirka maaliyadda dowladda federaalka biixi iimaan ciga uu sheegay inay ku howlan yihiin soo saarista lacag shilin soomaali ah oo cusub wasiirka ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin dhowr ah caqabadahanna ay weli ku horgudban yihiin soo celinta shilinkii soomaaliga ahaa waxay ka mid tahay mudnaanta ama waxyaalaha hortabinta ula dowladda soo celintaasina de runtii waxay u baahan tahay siyaasaday u baahan tahay waxay u baahan tahay lacag bay u baahan tahay shaqay u baahan tahay dhammaan intiina waa la wadaa siyaasadda lacagta la sameeyaa asal ahayd tiina hadda ayaan gacanta ku haynaa oo aanu isla qaadanay bangiga dhexe iyo hay-adaha guud ee caalamiga nala shaqeeyaba hanaanka iyo rajiimka lacagta ee uu yeelan doono siyaasaddeena lacagta lafdhabarta u noqon doonta waxay sidoo kale u baahan tahay wadaxaajood iyo in dadka soomaaliyeed laftigooda laga gado oo lagu qanciyo tallaabadan ayaa ka mid ah qorshayaasha dowladda federaalka ku doonayso inay dhulka kula gasho dhaqaalaha soomaaliya ee ay horaanba shacabka soomaaliyeed ku baabi'isay canshuuraha baadda ah iyo boobka dhulkooda dhanka kale khubarada u dhundaloola arrimaha dhaqaalaha soomaaliya ayaa tilmaamay intani ka dhigan tahay in marba marka ka dambaysa dowladda federaalka soo xiranayso shaar cusub oo ay ku doonayso xaalufinta hantida ummadda soomaaliyeed xoogsatada ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in dad ajaanib ah ay la wareegeen shaqooyinkii ay qaban jireen qodobkan waxaa faahfaahinaya mubaarak cumar dadka muruqmaalatada ee ku nool dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa waxay wajahayaan caqabada uu horseed u yahay maamulkan dadkan oo ka shaqeeya dhismaha guryaha ayaa waxay wajahayaan cadaadisyo xoogan uga imaanaya dad ajaanib ah u dhashay dalka bangaladesh dadkan ayaa waxay tilmaameen in shaqooyinkii ay qaban jireen ay la wareegeen dad ajaaniib ah iyagii in laga ceeriyey shaqada mid ka mid a dadka injineerada ee ka shaqeeya dhismaha oo arrintani ku qabsatay magaalada boosaaso oo isagoo ku guda jira shaqadiisa laga dulkeenay dad ajaaniib ah ayaa ka warramay wax uu la kulmay waxaan ahay shakhsiga dadka xamaalatada ah oo muruqmaalka ah ustaad baan ahaa oo dadka dhismaha ka shaqeeyaan ahaa ee dalka ku dhashay waxay uga yaabadnayd oo qisadii labaad oo isoo madha ahayd oo aan saaka la yaabay saaka meel baan u shaqa tegey boosaaso ka mid ah oo dhisma ka socdo oo weliba meel weyn ah oo aan muddo soo waday foodhooshinkeeda anugu dhigay oo soo dhisay oo dhismaheeda meel soo gaadhsiiyey markaan dhismaheedii dhagaxii soo dhisay oo dhammaystiray baa waxa la keenay dhagaxii caddaa oo lagu dhisayey markaan saaka u shaqa tegey oo meeshii tegey baa waxa la keenay bangladesh anoo muwaadinan aan labayo tobanka saaka intaan weliba dhagaxii kala dhigto oo diyaarsaday oo shaqadii markaan sawirkayga qastay baa bangladesh dusha laga keenay anigoo dalka u dhashana waa ka soo dareeray bangladesh baa shaqadii la wareegay waa qisadii igu yaabka badnayd ee saakii soo madhay bay ahayd muwaadinkii dalka u dhashayna marka sidaasu heerkaasu maraya dal dad dal sheeya ka yimi oo aan muwaadin ahayna saaka shaqadii bay la wareegeen marka waa qiso aad ula yaab leh taasaan waxaan rabaa in wax laga qabto si kastaba ahaatee maamulka la baxay puntland ee fadhigiisu yahay magaalada garowe ayaa dhibaato kala duwan ku haya bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso isagoo horay u ceeriyey dadka xoogsatada ee ka shaqaynaya dekedda magaalada boosaaso xildhibaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay colaad beeleed ka horinayaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah cabdulkhaaliq macalin cabdiweli odayaashan oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ay horinayaan dagaalbeeleedyada ka socda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada warsheekh waxa ay si gaar ah eedeen u jeediyeen xildhibaan xaadoole oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo ay ku eedeeyeen horinta colaadbeeleedyada ka jira gobolka shabeellaha dhexe waa kuwaan iyaga oo arrintaasi ka hadlaya walaale haddaan aniga isdulno oo xoole guryihii iska gubno walaalahay wax ilaahayna ogolyaha ma ah dadnimadana ma ogola walaalahay waa arrintaas ha laga fiirsado wixii dhinta waa naga dhinteen dariiqo dariiqi waa ku wada sha- ku wada hadli jirnay wax iskugu gey jirnay mar allaala mar allaala markay meesha si fiican u maraysa ismaan xaadoole adigaa ku yidhi muxuu ahay halli ii sugo oo istoobgareeyey haddana adigaa iskeligaa baxay adigoo ciidan gaar ah wato waxaa meeshaas oo aad kala timaado walax aad nagula soo noqonaysid wixii ka dhaco oo dhibaataa nagula soo noqonaysa ma jiraan hadduu al ku roon yahay guddoomiyaha degmada balcad waxaan leenahay dadka colaadda uu ku horinayo oo qoryaha iyo baasuukayaasha iyo dabajeexida uu isugu dhiibayo ha ka waantoobaan leenahay isigana gaashaanla dhexe abshirkaaraan in saakay meeshii colaadda ka jirtay oo asna cabiraya abshirkaarahaasoo gaashaanlo dhaxa ah meeshii colaadda ka dhacday inuu maanta cabirayo oo googoynayo iidan oo ayaan daraan leenahay degmada warshiiq waxaa ka dhacaayo walax aan ku faraxsannahay ma ahan walaalka isu duulaaya ee hubka isku qaadahayo oday habaraa isku dhalay waxaan ku bogaabihayaa inayna hubkaas isu qaadan dowladda federaalk ayaa mar weliba lagu eedeeyaa horinta dagaalbeeleedyada ka socda dalka soomaaliya waxaana dadka u dhundaloola arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in xildhibaanada qaar ay hubsiiyaan qabaa'ilaadka iyadoona maanta dalkeena soomaaliya u hareeyey dagaalka ku salaysan qabyaaladda qaar ka mid ah mucaaradka dowladda federaalk ayaa uga digay xasan sheekh maxmuud iibinta dhulka caamka ah warkan waxaa faahfaahinaya cali aadan qaar ka mid ah madaxda mucaaradka dowladda federaalka ayaa ugu digay xasan sheekh maxamuud iibinta dhulka caamka ah warqad ay si wada jir ah u soo saareen shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa loogu digay xasan sheekh maxamuud iibinta dhulka caamka ah haddaba waxaan ugu degaynaa ganacsatada sida sharci darrada ah looga iibinayo dhulka danta guud iyo dadka kale ee la siiyey looga qaanbaxay amaba lagu laaluushay inaysan ku kadsooman milkiilayaasha dhulka dowladda waana in ay ogaadaan ayaa lagu yiri war-saxfadeedka ay saddexdan shaqsi soo saareen wuxuuna hadalkan kusoo aadaya iyadoo ay aad u soo badanayaan tallaabada ay dowladda xasan sheekh maxamuud dhulka danta guud iyo xitaa kuwa gaar loo leeyahay ay ugu iibinayso ganacsato iyo shakhsiyaad kale arrintaas oo ay dad badan ka cawdeen haddaba waxa uu xasan sheekh maxamuud usoo dhigtay xarumaha waxbarashada ee magaalada muqdisho isagoo si aanan la ogeyn ugu iibinayo ganacsato markaas kadibna ganacsato ciidamo wata ay kusoo duldaadanayaan xarumaha kanaalka alkataayib al ikhbaariyah ayaa soo saaray qeybta afari labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga bixiyey deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waa kan mar kale iyo cabdulkhaaliq macalin cabdiweli
kanaalka wararka ee kataa'iba al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaalkii afar iyo labaatanaad ee lagu soo bandhigayo saka qaybinta laga sameeyey deegaanka galshiiq abiikar ee gobolka jubbada dhexe iyadoona ay ka faa'iidaysteen dad aad u fara badan waxaana muuqaalka hordhiciisa lagu arkayaa ari fara badan kuwaas oo maktabka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu talagalay in la siiyo masaakiinta ku nool deegaankaasi waa kuwaan dadkii danyarta ahaa ee la siiyey sakada iyagoona ka hadlay dareenkooda dhanka kalena u mahad celiyey walaalahooda mujaahidiinta aniga aadan sanaya abiikar ayaa lii dhahaa ilaahay ama hadda iska leh ilaahay ama hadda iska leh mar walbaba ilaahay ama hadda iska leh masaa madax laga dilaa masaakiinaa wax mudan ee macaanaa maamul badan ilaahay ama hadda iska leh ilaahay ku mahadsan anoo ciddo iska joogo oo beerahay meelahay isku qodqodanaa ayaa lii yeedhi maamulka islaamka ilaaha ma hadda iska leh soo ammaaw xoolaa lagu siinaa ma haddaas ilaah iska leh oo lo toban neef ah oo nacfi ah oo qurax badanaa lii sii ilaahayaa ma haddaa iska leh maamulkaa iska leh
عشان ماله أمر اللي دهم وعي ولا مجاهدين تنكم هاد أنا هاينا لإله ابن هاد الله طبعا نفع لي سي جاهدين إله رجع عن طول قول قلي من إله تاس أو طوب هاي
بسم الله الحمد لله أنا جو علي أبي كر أه والله زود تلي سي أو طول نايف أه مرك آدم أفرح سنة إله يكون محسن ولا إسلامك يكون محسن إن أنا إله يبركه أيغنا ساك الحمد لله قال إله يجبي ayagoona gacantooda korka dhiga is ilaahay barakeey waxaa maalmihii u dambeeyey kanaalka kataaib al ikhbaariyah uu baahinayay muuqaalo badan kuwaasi oo uu kusoo bandhigayo saka qaybinta kun afar boqol afartan iyo lixda uu sameeyey maktabka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona allah mahadii ay dad badani ka faa'iidaysteen
warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa